kadib markii madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu booqasho ku yimid magaalada garowe ee caasimadda puntland ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa deegaamo ka mid ah gobolka bari qabanqaabada iyo soo dhoweynta madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya magaalada boosaaso oo ah magaalada ganacsiga puntland ayaa ka mid ah magaalooyinka sida aadka ah looga dareemayo soo dhoweynta madaxweynaha waxaana dariiqyada lagu arkayaa gaadiid ay ku rakiban yihiin codbaahiyayaal ay ka baxayaan heeso wadani ah sidoo kale waddooyinka ayaa waxaa lagu xardhay calanka soomaaliya midka u gaarka ah puntland iyo halkudhigyo muujinaya soo dhoweynta madaxweynaha laamaha ammaanka gobolka bari ayaa waxa ay ku howlan yihiin adkaynta sugidda ammaanka maadaama madaxweynuhu uu ku soo wajahan yahay magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso taliyaha qaybta gobolka bari korneyl cabdixakiin yuusuf xuseen ayaa shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in laamaha ammaanku ay ku howlan yihiin sugidda ammaanka isla markaasna aysan oggolaan doonin gaadiid ay ku rakiban yihiin bacaha loo yaqaan beersoolka hay-adaha amnigu diyaar waxay u yihiin inay shaqeeyaan waxay ka shaqaynayaanna waa magaalada waxaanu rabnaa haddii ilaahay idmo inaanu ka shaqayno amniga waxaanu uga digaynaa baabuurta beersolka la yidhaahdo beersol laga bilaabo maanta beersolka waa ka mamnuuc magaalada cid kasta taytal kasta magac kasta oo uu leeyahay mas-uuliyad kasta uu hayo wax kasta uu yahay haddii ilaahay idmo waxaanu leenahay beersolka ha la joojiyo ha laga tanaasulo beersolka sababtu waxa weeye waxaanu haynaa xogo ah in beersolkaas laynoogu soo gadbanayo nabadgelyadeena wax lagu yeelayo marka maadaama annagu aanu ka shaqaynayna amnigii xogna aanu ka hayno cid kasta oo beersol wadata shaki baa naga gelaya waxaanu leenahay marka haddii ciddii ay dhibi uga timaado maadaama aanu uga dignay ciddii dhibi uga timaada hadhow oo shaki waxyeella ku soo gaadho waxa weeye ayagaa geysta ayaga ayagaa isgaarsiiyey dhinaca kale wararka ka imaanaya tuulada tukaraq oo qiyaastii toddobaatan kilomitir u jirta magaalada garowe ayaa sheegaya in uusan wax dagaali halkaas ka dhicin balse ay isku hor fadhiyaan ciidamo ka tirsan maamulada puntland iyo somalilan oo maalinnimadii shalay uu halkaasi dagaal koobani ku dhex maray saraakiil ka tirsan ciidamada puntland ayaa ii xaqiijiyey inay hakiyeen gaadiidkii isaga gooshi jiray waddada isku xirta puntland iyo somalilan faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso